shalay halka waxaanu ka baxnay shalay subax baanu ka baxnay socdaalkaygu wuxuu ahaa inaanu maaragtay aadno taleex iyo aagaas runtii aanu soo eegno socdaalkayguna wuxuu ahaa laba qaybood buu isugu jiray qaybi waxayd inaanu eegno dareenka dadka degaanka runtii aanu xaaladooda u kugallo guud ahaan ayay ahayd midna gaar ahaanna waxay ahayd wasaaradda waxbarashada runtii socdaallo badan bay ku kala bixisaa maaragtay sagaalka gobol oo puntland ay ka kooban tahay annagoo markaa u kuurgelayna ballaarinta waxbarashada oo runtii dowladda puntland hadafkeeda koowaad ah in tacliinta la ballaariyo midda labaad la tayeeyo marka waxaanu isnii bal hadda iskuuladii runtii inaanu soo egno habsamida ay wax u soconayaan oo maaragtay qaybta gaar ahaaneyd ahay runtii hadde dhulku dhul abaari ku dhacday buu ahaa oo saddexdii sanadooda ugu dambeeyey runtii weliba dhulka nugaal waxay ahayd dhulkaas aanu marayna oo dhan dhul abaar runtii ay ka baxday bay ahayd ay aada uga dhacday guud ahaan waxaanu arkayna geel un baanu arkayna meesha runtii aan saa u badnayn oo teelteel ah laakiin ariga iyo runtii ma arag waa hayaamay meelaha maaragtay xagga bariga baa loo hayaamiyey marka dhulka abaartaasu iska ahaa markaanu waxaan markii ugu horreysay gallay taleex baanu gallay runtii aad iyo aad baa nala kusoo dhaweeyey socdaalkaygu runtii markii ugu horreysay waxaanu ka bilownay dugsiga dugsiga sare ee secondariga ee iskuolka ay leedahay taleex runtii wuxuu ahaa dugsi weyn buu ahaa oo aad dunsan oo qariban buu ahaa marka wasaaradda waxbarashadu waxay samaysay dibahabeyn bay ku samaysay aad iyo aad u qurux badan oo u bilcsan runtii aanu aada ugu farxnay macalimiintii iyo maamulkii iyo odayaashii magarse magaalado dhan ba halkaa nagu soo dhaweeyey
goormaa la sameeyey dibahabeynta dugsiga ee taleex lagu sameeyey ee sare
dugsiga waxaanu ku samaynay hadda farta laga qaaday runtii haddee macnaha toban casho ka hor ayaa la dhamaystiray runtii arkaalka waxaan ugu tagnay macalimiintii iyo ardadii oo aad iyo aad u farxsan runtii iyo iskuolkii oo bilic miiran ah oo aad u qurux badan waana iskuol runtii weyn oo marka loo eego secondary ku filan taleex weeye runtii ardadiisa kala duwan waana marka loo eego maaragtay laba wuxuu leeyahay laba primary iyo elementary school isku jira marka saddex iskuol bay noqonayaan laba kadibna waxaanu booqanay waxaanu nimi meesha la yihahdo xalin xalin si aad og tahayba waxay ahayd nugaal bartamaheeda meesha la yihahdo weeye dadka nugaal yaqaana waxa weeye marka nugaal laga sheekaynayo waxaa la yihahdaa xalin waa bartamaha dalsanka nugaaleed baa la yihahdaa inta looga soo arooro xalin waayo xalin waxay leedahay ceel caana bay leedahay oo xooluhu ka cabaan ariga iyo geel iyo waxaas ka bacaan oo waxyo bohol durdura weeye oo iskaba socotaba runtii maalintii dhow haddii markii aanu ka aan maraynay baan eegay weli durdurkii sidii u socdaa inkastoo abaartii aad mooddaa inay biyihii xoogaa qayirmeen runtii halkaa nafteeda aad bay odayaashii iyo iskuulla iskuulkii aan halkaa tagnay aad bay ugu soo dhaweeyey waxay leedahay iyadu iskuul dugsi hoose a bay leedahay marka runtii iskuulkii baanu aragnay isagu wuxuu u bahan yahay kornin buu u bahan yahay insha allah waxaanu kornin doonaa ardadii baa meesha nagu soo dhaweysay iyaga naftooda waana ka sheekeeyeen xaaladda runtii markaan eegno iskuulladan soo marayna runtii aad bay iyo ardada u maaratay farxad weyn bay gelisay markii loo yimi aan u nimi way ku farxeen runtii aad bay noo soo dhaweeyeen midda labaad de guud ahaan jiilaalka de waxay la qabaan dadkaay la qabaan runtii
marka maxay dadku idiin soo gudbiyeen dhanka waxbarashada ka sakow waxaa jirta abaar oo aada la socotaa oo ah mid aad ay dowladda puntland waayahanba uga hadlayso oo ugu mashquulsanay sidii wax looga qaban lahaa dhanka abaarta iyo nolosha dadka sidee ahaa xaalkoodu insha allah iyago runtii dad aada iyo aada u niyad wanaagsan bay ahayn oo waxay yihaen de abaartu dal dadkao dhan bay ka wada dhacday inkastoo runtii annaga bay yidhahdeen ay saddex sannadood nagu ahaydoo de abaartu de nin waliba markuu meeshuu joogo waxaa la hadii fir tawaado indhaha kale lama qabta kuwaagaa la qabtaa marka runtii dadku dad aada u niyad wanaagsan buu ahaa laakiin abaartu waxay yidhaahdeen xoolihii geel maahay wixii kale waan maaratay waxaan u hayaabinay dhulka bariga baanu hayaabinay laakiin geel adigu tegi waayey oo calaf iyo waxyaal caynkaas la siiyo unbaa meesha joogay insha allah waxayna yidhaahdeen dowladdu maaratay aada iyo aad bay maaratay runtii ay maaragtay aynu wax noogu dadaasho noo keeneen weliba special xagga qaybta maaragtay tale tale xigta marka insha allah waxa weeye tegiddeena tegiddiina runtii de wixii fariimaha ay noo soo fareenna insha allah de waxay haayeen maaragtay abaarta guud oo haysta wixii nala ku taakulayn karo in nala ku taakulayo haydankiisi